ونستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan kusoo gudbin doonaa halkan wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda jubbaland iyadoo runtii in muddaa la sugayey ee golihii fulinta ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa wadatashi dheer kadib uu soo saaray madaxweynuhu wareegtadan ujeeddo magacaabid xubnaha golaha wasiirada ee dowlad goboleedka jubbaland markuu arkay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cutubkiisa afraad qodobka toddobaatan iyo labaad faqrada saddexaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabidda xubnaha golaha fulinta jubbaland markuu arkay baahida loo qabo in si deg deg ah loo dhiso golaha fulinta ee dowlad goboleedka jubbaland markuu la tashaday guddoonka iyo xubnaha golaha sharci dejinta iyo ku-xigeennadiisa dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam wuxuu halkan ku soo magacaabayaa xubnaha golaha wasiirada ee dowladda jubbaland oo kala ah wasiirada wasiirka koowaad ama magaca ugu horreeya golaha wasiirada mudane maxamed yuusuf cumar wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha laba mudane cabdinuur cali aadan wasiirka warfaafinta iyo isgaarsiinta dowlad goboleedka jubbaland saddex mudane cusmaan xasan xaaji wasiirka qorshaynta isgaarsiinta iskaashiga caalamiga wasiirka qorshaynta isgaarsiinta iskaashiga caalamiga afar mudane maxamed cabdi maxamed wasiirka gaadiidka shan mudane maxamed ibraahim maxamuud wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare lix mudane aadan ibraahim awxirsi wasiirka cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta namber toddoba mudane cali xaaji nuur cali wasiirka caafimaadka siddeed mudane cabdirashiid jira qalinleh wasiirka maaliyadda namber sagaal mudane maxamed warsame faarax wasiirka arrimaha gudaha namber toban mudane axmed cabdixafiid maxamed wasiirka deegaanka iyo dalxiiska kow iyo toban maxamed nuur buulleh wasiirka xanaanada xoolaha labiyo toban mudane cabdirashiid xasan nuur wasiirka amniga saddex iyo toban mudane shukri wayrax kaariye wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta afar iyo toban mudane maxamed maxamed maxamuud yuusuf wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga shan iyo toban mudane fariid jaamac saleebaan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha lix iyo toban mudane ibraahim xasan cabdi wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda toddobiyo toban mudane geelle maxamed aadan wasiirka beeraha intaasi waxay ahayn wasiirada halkana waxaan ku xujisiinaynaa wasiir ku-xigeennada wasiir ku-xigeenka koowaad mudane cabdirashiid maxamed ducaale wasaaradda macdanta iyo biyaha iyo tamarta wasiir ku-xigeenka labaad mudane maxamed ibraahim faarax wasaaradda warfaafinta iyo teknolojiyadda isgaarsiinta wasiir ku-xigeenka saddexaad mudane cabdiraxmaan sheekh khaliif gure wasaaradda qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga wasiir ku-xigeenka afraad mudane mahad sheekh cabdi wasaaradda gaadiidka wasiir ku-xigeenka shanaad mudane axmed cabdirasaaq axmed cabdirasaaq maxamed wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka lixaad mudane doctor aadan inshaar cumar wasaaradda cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta wasiir ku-xigeenka toddobaad mudane doctor cali nuur axmed wasaaradda caafimaadka wasiir ku-xigeenka siddeedaad mudane xirsi jaamac gaani wasaaradda maaliyadda mas-uul ku-xigeenka sagaa sagaalaad mudane cabdiraxmaan maxamed xuseen wasaaradda amniga gudaha namber toban mudane maxamed axmed cali wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska kow iyo toban mudane ibraahim cabdi xasan wasaaradda xanaanada xoolaha labiyo toban mudane isxaaq maxamed xasan wasaaradda amniga saddex iyo toban mudane yuusuf cabdi aadam wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta afar iyo toban mudane cabdiqaadir maxamed faarax wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga shan iyo toban mudane cabdikariim aadam xasan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha lix iyo toban mudane cumar xasan oobo wasaaradda kalluumaysiga khayraadka badda toddobiyo toban mudane mahad muxyidiin maxamed wasaaradda beeraha madaxweynuhu wuxuu si buuxda ugu kalsoon yahay aqoonta kartida iyo xirfadda xubnaha golaha wasiirada ee kor ku xusan